soomaaliya waxay kusoo jirtay waddo dheer oo waayo aragnimo kasbasho waxbarasho faham dowlad dhisidda dowlad maamulidda ma aha waa dowlad dhisid fahamkeedii kusoo jirtay waxaan is leeyahay meesha caawa aan joognaa ilaahay ayaa mahadleh waxaan kusoo gaarnay naxariista rabbi haddane kama maqnayn dadaalka dadka soomaaliyeed aada iyo aad ayaa loo soo dadaalay guddiyadu waa dadaaleen maamuladu waa dadaaleen golayaasha cusub ee samaysmay oo baarlamaankeena uu ka mid yahay maalintii baarlamaan la helay khatartii horta waa inta badan waa waa naga soo dhammaatay le-anna dowladnimada aasaaskeeda waa baarlamaanka madaxweynaha waa la doortaa waa waa- waa tegi karaa waa iscasili karaa waa laakiin baarlamaan in la helo uu joogo xataa guddoonka baarlamaanka waa la doortaa waana tegi karaa laakiin baarlamaan in lasoo doorto oo shacabka uu soo doortaa howl aada iyo aada u sahlan ma ahayn wixii farsamo ah ee naga waxaysmayna doorashada dadbanaa wadata ilaahay idankiis doorashada dadban inaan ka gudubno waa hadafka ugu weyn ee aan leenahay ayay ka mid tahay oo dhinaca siyaasadda iyo dowlad dhisidda ah waan ka gudbaynaa ilaahay idankiis doorashada dadban aada iyo aad ayaan ugu dadaali doonaa waxaan ka codsanaynaa dadka soomaaliyeed iyo madaxda soomaaliyeed ee mustawayaasha kala duwan leh inay nala gartaan ayadana inaan ka gudubno doorashada oo ilaahay idankiis afar sano kadib aanaan u noqonin hangarkii iyo meelo lamid ah haddii alla yidhaah waxaa caawa aan rabaa iyaguna inaan cod dheer ku gaarsiiyo guddiyadii doorashada ee heer dowlad goboleed oo in badan oo ka mid ah aanay fursad u helin caawa inay nala joogaan halkan meelahoodii ay joogaan waxaan ku leeyahay waa ku mahadsantihiin dadaalka aad soo samayseen waxaan si gaar ah rabaa inaan ugu mahad celiyo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane xuseen maxamed xuseen rooble oo halk sida halkan looga wada tilmaamayba hogaamintii doorashada howl sahlan ma ahayn khilaaf badanay lahayd colaad badanay lahayd kala shaki badan iyo maxaan ku rahay ay lahayd eedo badanay lahayd oo ninkii aan adkaysi lahayn ama aan dhiiranayn wax u ka baqa ay ahayd waxaa aad iyo aad u ah in badan dadka laga guulaysta dad waaye arag ah haddii ay yihiin heerka baarlamaanka oo horay baarlamaanka ugu soo jiray inay yihiin oo ay dulqaad iyo inay fahamsan yihiin ayagoo maalin maalmaha ka mid a inay mid kale kasoo horey uga soo guulaysteen sidoo kale madaxdii tartamaysay waxay ahaayeen rag badan oo xilal kala duwan madaxtinimada soo qabtay ra-iisul wasaarenimada soo qabtay golaha maxaanku idhahdaye ee fulinta iyo wasiiro badan soo noqday mas-uuliyiin ba baarlamaanka muddo dheer kusoo jiray mas-uuliyiin badan ah oo horey dhowr mar usoo tartamay oo kala guulaysiga in qaar la guulaysto qaarna la guu- laga guulaysto ay garanayo ayaguna dadkaasoo dhan khibradda ay leeyihiin waxay sababaysaa in aanay colaad qaadin in ay aad iyo aad u fahamsan yihiin nidaamka doorasho iyo macnihiisa waxaa ku jiro sidaas daraaddeed dalkeennu cabsi badan oo ka dhalata doorashadii maanta waxaan rajaynayaa inaanay ka jirin oo dadku ay waayo aragnimo kasbadeen taariikh ay sameeyeen